أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andulus kuwooda ugu dalka roon dowladda silbiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan cusub oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka howlgalla la beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya madaxa kooxda hurdada soomaaliya ayaa ku tacaabay in dowladda imaaraadka si xun ula dhaqantay maamulkiisa wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta horumar ballaaran oo dhanka dacwadda ah ayaa laga dareemayaa deegaanka booco ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي waa habeenimo khamiisa labaatan iyo lixda bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaas faahfaahsan dowladda salbiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan cusub oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya maamulka trump ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ah ee loo yaqaano t b s ee la siin jiray dadka kasoo hayaamay deegaanada soomaalida taasoo u fududeynaysa in kumanaan qof laga soo tarxiro dalka maraykanka xoghayaha amniga gudaha maraykanka haweeneyda lagu magacaabo christinom oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in xaaladda soomaaliya ay hagaagtay islamarkaana aanay haatan buuxinin shuruudihii soomaalida lagu siin jiray nidaamka t b s go-aankan oo u muuqda mid uu maamulka washington marmarsiyo uga dhiganayo tarxiilka soomaali badan oo ku nool maraykanka ayaa ku soo aadayay xilli trump si cad u sheegay in uusan rabin in soomaalidu ay soo galaan dalka maraykanka nidaamka ilaalinta kumeelgaarka ah ee t b s ayay dhicistiisu ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka maarso wixii muddadaas ka dambeeyana waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo barnaamijkani khuseeyo uu maraykanka ka bixi doono haddii aanu helin wax aqoonsiyo oo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota oo dacweeyey xoghayaha amniga gudaha maraykanka ayuu donald trump uu si adag uga hor yimid isagoo wacad ku maray inuu qaadayo aargudasho ka dhan ah mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga trump waxa uu cambaariyey hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee minnesota wuxuuna sheegay in saraakiisha socdaalka iyo kastamka ee ice ay doonayaan in gobolka ay ka saaraan waxa uu ku sheegay dembiiliyaasha halista ah oo uu la jeedo dadka soomaalida ah si kastaba ahaatee xaaladda soomaalida ku nool gudaha dalka maraykanka ayaa sii cakirmaya tan iyo intii uu donald trump la wareegay talada dalkaasi islamarkaana uu qaaday tallaabooyin uu ku beegsanayo dadka soomaalida ah isagoo ku tilmaamay inay yihiin qashin aan mudnayn inay sii joogaan gudaha dalka maraykanka mahadsanid caliyare howlgalla la beegsadii cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agagaarka deegaanka lambar lixdan kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashadu waa toddoba askari oo murtadiin ah uu ku jiro sargaal qanimadu waa ku badan qoryo a k afartan iyo toddobo kuna jira qoor b k m ah meydadka murtadiintu waxay yaalaan goobta kamiinka uu ka dhacay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weeraro saf ballaaran oo iskugu jira dagaal toos ah iyo weerar madaafiica waxay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka kooxda hurdada iyo ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray weeraradaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri uu deegaanka awdiila ka degan yahay guddoomiyaha maamulka hurdada deegaankaas waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray guriga iyo maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa sidoo kale xalay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan ridada nisa oo roondo ka waday gudaha magaalada baydhabo waxaana jira khasaara soo gaaray maleeshiyaadkaasi madaxa kooxda hurdada soomaaliya ayaa ku tacaabay in dowladda imaaraadka si xun oola dhaqantay maamulkiisa warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxmed xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda reedada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta kelimad uu jeediye xasan gurgurta ayuu ku sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay si xun u bahdishay kooxda reedada ayna ula dhaqantay sida koox liidato aan jirin xasan sheekh ayaa dowladda imaaraadka ku sifeeyey mid halis ku ah midnimada soomaalida islamarkaana gacmo kala duwan kula tacaamusha maamulada dalka ka jira oo ugula jeedo maamulada ashaadola dirrada ah ay dabaridafyada isla yihiin waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda imaaraadka carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeenna aan u galnay si niyad samaan ah nasiib darro dowladda isutagga imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aan mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda dhinaca kale shirkadda dekedaha imaaraadka ee d b wall ayaa ganafka ku dhufatay amarkii ka soo baxay kooxda reedada ee farayay in imaaraadka ay isaga baxaan dekedaha kismaayo boosaaso iyo berbera mas-uul u hadlay shirkadaha dekedaha dubay ayaa u sheegay wakaaladda wararka royters in warka ka soo baxay muqdisho uusan iyaga khuseyn islamarkaana ay ka sii shaqayn doonaan dekado ay ka mid tahay berbera mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa u sheegay warbaahinta laga leeyahay maraykanka in dowladda imaaraadka ay kala shaqaysay aqoonsiga ay siiyeen maamulka isku magacaabay somalilan ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkiin bashiir muxiidiin abu ayman degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay muddooyinkan waxaa si aada u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka cadowga allaah kuwaasoo allaha uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen toddobaadkan sii dhammaanaya waxaa siyaabo kala duwan xarunta maamulka islaamiga ah ee degmadaas loogu soo bandhigay ilaa saddex askari oo toobadkeenayaal oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tawxiidka u qabtay askartan oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa cusmaan cali xasan isagoo waraysi gaara siiye andalus waxaa ugu horeen uu ka sheekeeyey qaabka ugu biiray murtadiinta tababarka uu soo qaatay iyo nolosha maleeshiyaad kirdada bismiillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lalaa cusmaan cali xasan muqdisho tababarta caqaqaadad amara koowaad cadiisa islaame afar boqol iyo anaga konton ahayn soomaali iyo turko afar bilaad iyo toban iyo shan habeen waxaana la geeyey meel shabeellada hoose buulanaagi la dhahayo lambarlixada ardaad ka taallaya aad muddo laba bilaad ee meelahaas ayaa dhehjir magaalado iska degan bulwad dhabdeed u kaysanaya shacabka soomaaliyeed oo meelbakas dhawaa muslimiin meelbakas sala xiriiraya may waqtigaada adile waay haddaad dukatid haddaad iska dhaaftid qof wax ku amaray duko ku dhahayo ma jiro dhaqankooda waa niminkaasi dhaqankoo dhaqan gaal waaye rag maogtahay haddaad dukada haddaad dukanayna dhaqankoo dhaqan gaal waaye ada waa fahmi kartaa waa taariku salaa diintaa ku furteen dadkaas waa dhib badan yahay dad haddaad diinta haddaad ku furto shacabkanan waa waa dhibaateynaya shacabkan meeshan joogan waa dhibaataa qabaan inaad garab la siiyo oo muslimiinta inaad soo dhexgashay oo garab a u baahan toobadkeenaha labaad ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi xuseen xaaji taa'ibkan wuxuu ka mid ahaa ciidankii hirdada ee tababarka ku soo qaatay dalka eritereya kadibna lagu soo shubay furimaha dagaalka ee gobollada dhexe isaga ayaana inooga waramay maraaxiishii uu soo maray intii uu ku sugnaa deegaana ka tirsan gobollada dhexe abdulaahi xuseen xaaji ciidanka ilaalo qaran niyow horta tababar dhowr sana aan kasoo qaatay meesha elitria kusoo qaatay elitri dhowr sano tababaraa kusoo qaatay wadankaa imaaday niyow aday ku dhawaad afar sano tu macalimiin gaalaana tababaraysay kadib markii dhowr sano macnaa macalimiinta gaaladana tababarayeen aa soomaalina loogu wareejiyey horniw dalka dadkii diinta u tababarinaysiina la dhaha niyow shan kun iyo shan boqol qaar waa la reebay qaar waxaa waaye deen dad xanuunsan iyo waxay isugu jireen dad oo waxaa waaye deen tababar qaadanin kuwaas waa lasoo reebay kuwa kalena waa lasoo qaaday adii laba kun iyo ogaa lasoo qaaday niyow meel la dhahay jenaraal gordon xere anaga dagaalkii koowaad waxaa waay deegaanka daarnima kii ugu horeeyey dagaal oo ciidankana ku bilaabanay kaasuu ahaa waxaa ugu dambeeyey macnaa dee misguwa iyo aanigaal
ciidankiina uu ku jiray aa kuwii ugu dambeeyey waa ku jiraan taa'ibkii saddexaad ee lagu soo bandhigay degmada buulafulay ayaa lagu magacaabaa cabdilfataax cali nuur waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada isagoo cadowga kaga biiray dhanka magaalada baydhabo wuxuuna tababar ku soo qaatay islamarkaana uu qayb ka ahaa ciidankii hirdada ee lagu soo tababaray dalka turkiga wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka ku dhaqan deegaanada cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya cabdilfataxal nuur ciidankan oo militariga military force gaar ahaan may leerahay ciidankan leero gorgor baydhabo kadibna dee may leerahay xero turki sooma kaaroone xero turki sooma tababar ka qaaday adadana turkiyaalinin sii qaaday ada urur jaray ururaara tababarday shaqo goonna ee may leerahay dee horta guud ahaan ciidanka walwadahay kubaadana anina may banbadanahay staff ha taliya staffan ahay guud ahaan horta shacabka soomaaliyeed may leerahay uleys haysada marka ilaahay uleysku ku dulqaada diban hadee macnaha qofka jirdalanjeysado garaliska handado waxyaabo badana jiraan oo muuqdan garsanayn saddexdan askari toobadkeenayaasha ayaa si isku mid a uga warbixiyey qaabka loo soo dhoweeyey iyagoo ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray askarta ay kaga soo tageen safka gaalnimada wilaayada waxaa laii soo dhaweeyey dadka islaamka ah oo qaraabada lasoo xiriiray waxaa leenaya muslimiinta meesha muslimiinta soo aada qof haddaa gaal yahay waa la toosi karaa anaa hal maalaa qaldamay muslimiintan waa isoo dhuweysay sharafta lah aabey hooyaday qaraawaday inaan dhaxdood ka dhex noolaga rabaa niyaw hadde ninka ilaahay soo xanuuninaya ilaahay ha soo xanuuniyo gaalaminada waxa waa wax ficno ma ah adduun waa la dhimanaya lama noolaanayo marka waxaan leeyahay dadkii oo waxaawaay sidayda camal meelaha macnaha ugu wareersanayo inay iska soo tagaan oo dee dadkooda iyo familkooda iyo islaamka waxooda soo dhexgalaan oo dee danahooda caadiga ah oo hornimada iska raacdaan qurun iyo bilaayo iyo qashin in lagu dhex jiro ma fiicna macnaha dee sideeda oo kale iska soo baxaan leeyahay wallaahi si wanaagsanaa lii soo dhaweeyey cid macnaha dee yahajuubtay mise macnaha hadal igu handadi ma arkin si raaxa leh macnaha dee su-aal jawaab si nadiifa macnaha dee wax caqabad aan kala kulmay ma jirto si wanaagsan waa la ii soo dhaweeyey muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa soo buuxdhaafinaya askarta taa'ibiinta ee allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen kuwaasoo si cad u sheegaya islamarkaana u soo bandhigaya nolosha dulliga ay ku nool yihiin maleeshiyaadka kooxda riddada ee dabalilfyada u ah gaalada duulaanka ku joogta dalka soomaaliya maxsanid abu ayman horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka booco ee wilaayada hiiraan cabdiqaadir rabbaan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa wafdigan uu hogaaminaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo sameeyey deegaanka booco duleedka degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan oo loogu magacdaray nushat alikhwaan fii rawdaati alqur'aan ee shicaarkeeduna ahaa alqur'aanu xujatun laka ow calayk ayaa waxa ay ahayd mid uu maktabka dacwada ku xaqiijinayay sida ardayda madaarista ay uga faa'iidaysanayaan barashada diinta islaamka xifdinta qur'aanka kariimka iyo funuuntiisa iyo aadaabta waxbarashada ardayga madarasada iyo roodada caynul islaam oo ka mid ah madaarista ka jira deegaanka booco oo aan booqday ayaan la kulmay qaar ka mid ah ardaydii wax ka baranaysay madarasadaas inta aan ku guda jiray booqashadeeda waxaan la kulmay qaar ka mid a ardada oo la imtixaanayay
furqaan maa ku jirtaa haye intay xifdisantahay qur-aanka ولا تجادلوا walaa tujaadiluu waxay ka bilowday xifdisanta maaha maasha allah khayr allah ku siiyo adoo aqrinaya أعوذ cidna u sheegay.
بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مس- مسلمون sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a mucalimiinta wax ka dhiga madarasada waxa ayna ii sheegtay in ay juhdi badan ay ku bixiyaan sidii ay carruurta soo koraysa u xifdisiin lahaayeen qur'aanka iyo funuuntiisa magacaygu waa muxaarisa ee madrasatu caynulislaam ama rawdatu caynulislaam waxay ku taalaa deegaanka booco waana madrase muddo dheer soo shaqaynaysay in maantana heerkaanay maraysaa oo soddon iyo sideed ardaya dhigato laba fasal ay madrasada ka kooban tahay fasal alqiraa'a waalkitaaba iyo fasal qur-aan kariimka lagu barto heerkooda waxbarasho mustawahooda aad buu u fiican yahay arday walba mustawihiisa wuu u qalmaan leeyahay rajadeenna aad bay u wacan tahay waxaan rajaynaynaa arday walba hadafkii halkan loo keeno hu- waalidkiisa uu u keeno oo ahaa inuu barto qur-aanka kariimka heerna uu ka gaaro inaan u xaqiijinaa rajaynaynaa insha allahu tacaala sidoo kale dadkii aan la kulmay waxaa ka mid a mid ka mid a waalidiinta oo ii sheegtay in ardadooda ay waxbarashadooda aad ugu faraxsan yihiin isla mar ahaantaana macalimiinta ay uga mahad celinayaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan ardadooda naciim cabdisalaam maxamed waalidiinta caruurteedu ay dhigtaan madarasatu caynulislaam
waxbarashada caruurtiina ka waran waa sidee xaaladii waxbarashada caruurteenna wallaahi maasha allah waxaa isleeyahay caruurtiina si wanaagsan ayay wax u bartaan maasha allah madarasadan waa madarasa fiican ayaa leeyahay macalimiinta waxaa leenahay way mahadsan yihiin ilaahayna khayra ka siiyo maadaama ay ilmaheenna si wanaagsan wax noogu barayaan madarasada ayaa aad ii soo jeedatay sida haweenka isxilqaamay ee mucalimaadka ay dhexda ugu xirteen sidii ay wax ugu faa'iideyn lahaayeen jiilka soo koraya ku nool deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyne waxaan ka soo baxay madarasada ilaa carruurta ay adkaarta lagu istaago ay si jamaaci ah u wada akhriyaan cabdulqaadir maxamed rabbaani idaacadda islaamiga al'andalus deegaanka booco duleedka degmada beledweyne wilaayada hiiraan mahadsanid rabbaani guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andurs wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu